qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka ku yaala degmada dayn ilaah ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhanka nolosha iyagoona codsaday in gargaara deg deg ah lala soo gaadho dadkan danta yar ayaa dadkii abaartu ay ka soo caydhisay ee xoolahoodii ay dhaqanayeen iyo sidoo kale beerih ay falanayeen haddaba qaar ka mid ah qoysaskaasi oo warbaahinta si cod dheerah ula hadlay ayaa sheegay nolosha ay ku noolyihiin ay tahay mid aada u liidata dowladda federaalkana ay ka codsanayaan iyo hay-adaha samafalka inay gargaara biniaadanimo la soo gaaraan mayn baa hagnaa raashingaan baa hagna sokora fadaan sariiro fadaan bariisa fadaan buro fadaan gogola fadaan biyo fadaan alaabmaa'ungaan baa hagna ba'da oo mandharka da'ooy munuta saaradaan buushata saaradaano baa hagna gargaarka ilaahee ku fadaan muslimiinta ku fadaan antaasa an baa hagna udura nahaay daawuda an baa hagna aha wala dabkan kashididaw binaame booditeede ya an bahaana madiin bana walana bursadooy meeluna dab wala kashididaana mahaysana lacag oo dhuhulka gawdaana mahaysana dhibaataysana dhibaatadana ilaahay noo qaado kor muslimiinta gargaarka ilaahay noo qaado korta antaasa an baa hagna dad masaafur oo dhibaato qabo ana koow antu dhayuudhe walaa jiditaan oo kadhamadi mashaquu baahi ana weed sida abaardahanii dhiidi hoolo ma dhab walu nahayna maleed nagalka bershay deelay oodoo qaadi baahi na dhamaayo hoyt bay fadaanena hanu noola ilaahayna nooleeyay dhibaatadaas agab walay owlaad aadadtaboo kadhamadiin saablaawu hungurinay noo dhamaay hadda halku owlaad munutaja jiifta dhibaato hunguri suuyisiyi wal dabla saaran waysa inta fafadhida waa qarsano waysagna musqul ma qabna biiwaraab ma qabna baad ma qabna gogol ma qabna munata fafoodiyin dhahangana dhamaayo hogolku qulqulohay intaas dhab aadna hayt shan iyo toban cisho halkan joognaa shan iyo tobankaas cisho oon joogno biyo iyo baad waxaa cunno waxaa cabno ma haysano dadkan qaxootiyaalkan kaleento waxaa meesha ugu yaalo tubooyin iyo biyo iyo halkaas ugu suran biyo xataa ma haysano shan iyo toban cisho halkaan joognaa shan iyo toban cisho halkaan joognaa waa ka gacan baa iga jaban